waxaa maanta uu sabtiyaa taariikhdan ay ku beegneed shan iyo tobanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka marinka khaza ka hirgalay sii diinta dufcadda lixaad ee maxaabisweydaarsiga kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoona maalmihii lasoo dhaafay ay taagnaayeen muran ku saabsan soo diinta maxaabiista yuhuudda sababa ku aaday inay jebiyeen qodobadii heshiiska ay wada gaareen dhinacyada kooxaha muqaawamada falastiin ayaana isniintii lasoo dhaafay bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay hakinaysa ilaa iyo amar dambe soo diinta maxaabiista waxaan ugu dambeyntii muuqatay in xal laga gaadhay arrintaasi layskuna waafaqay inay yuhuud u ilaalinayso shuruudaha heshiiska xabad joojinta dhex maray maamulka saynad yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiin mas-uul ka tirsan kooxda muqaawamada falastiin ayaa wuxuu sheegay inay sii daynayaan saddex ka mid ah maxaabiista yuhuudda kadib markii ay dowladda dhexdhexaadiyaasha ay ka heleen damaanqad sheegaysa inay saynad yuhuud u ilaalinayso balamaha heshiiska islamarkaan aysan ku tagrifali doonin wixii lagu wada heshiiyey munaasabad lagu wareejinayo dufcada laxaad ee maxaabiista maamulka yuhuudda ayaana waxay ka dhacday magaalada khanuunis ee dhacda koonfurta marinka khaza goobta xafladda ayaana waxay u muuqatee mid siyaarsaraa loo soo qaban qaabiyey islamarkaanay soo buuxdhaafiyeen dagaalyahanada muqaamada falastiin oo ka muuqato shucuur farxadeed lagana dareemayo guusha weyn ee ay u soo hooyeen dhulkooda dagaalyahanada muqaamada falastiin ayaa waxay hay-adda saldhiibka gaduudan ku wareejiyeen saddex ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayeen oo ka mid ah kuwii ay kusoo qafaasheen howlgalkii ballaarna ee baalka daabiga uga qormay taariikhda falastiin ee duufaanulaksa abuu cubeyd oo waa afyeenka garabka militariga kooxaha muqaawamada falastiin ayaa wuxuu maalintii shalay oo jimcaheed ku sheegay kelimad uu jeedinayey inay wareejin doonaan maxaabiista kale ah saasha alexander tarbanuuf saakil dikilhan iyo yaa'iir hawraan kuwaasoo ay dhammaantooda soo qafaasheen dagaalyahanada muqaawamada falastiin ee muddada shan iyo tobanka bilood dagaalka adag kula jiray maamulka yuhuudda kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay sidoo kale sheegeen in maxaabiistan ay ku wareejiyeen hay-adda saliibka gaduudan oo ah hay-ad kala wareejinaysa maxaabiista yuhuudiya kuwa muslimiinta ee falastiin waxyaabaha xiisaha le ka dhacaya xafladda lagu wareejinayay maxaabiista ayaana waxaa ka mid ah in kooxaha muqaawamada falastiin gaarigii ay ku keeneen maxaabiista uu yahay gaarigii laga furtay maamulka yuhuudda intii uu dagaalka socday sidoo kalena dariiska ay ku labesan yihiin dagaalyahanada muqaawamada falastiin uu yahay dariiska ciidamada saynad yuhuudda kuwaasoo intii ay dagaalka ku jiraan looga furtay xoog iyo qorya caaradiisa tani ayaana waxay maamulka yuhuudi iyo ciidamadiisa ku tahay dhabarjab aad u weyn maadaama la tusay wixii laga qhaniimaystay intii dagaalka uu socday dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaana sida looga bartay xafladaha wareejinta maxaabiista sameeyeen dhoola tusi militari oo cajiib ah kuwaasoo lagu argagax gelinaya dhammaan cadowga saynad yuhuudda iyo dabarlafyadooda waxaana goobta ku sugnaaday daadu fara badan oo shacab falastiiniyiin ah kuwaasoo indhaha ku qawobsanaya dhooltuska wiilashooda guud ahaan dadka caalamka ayaana waxay la fajaxsan yihiin in dagaalyahanada alqasam ay ku labisan yihiin dariiska militariga saynad yuhuudda ayna weliba garwaxsan yihiin hubkooda arrintan oo lagu tilmaamay inay tahay mid aad cajiib u ah si kastaba muuqaalka maanta ka imaanaya dhanka magaalada khanuunis ayaa waxa u muuqadaa mid aad u farxad badan quluubta dadka muslimiinta ee ku dhaqan guud ahaan caalamka gaaraan mandiqada shaamna uu ku qaboobayo saddexda maxaabiis ee sii daysay kooxaha muqaawamada falastiin ayaana waxay sheegeen maray hadlayeen in maamulka yuhuuddu sii xoojiyo qodobada heshiiska si loo soo daayo maxaabiista inteeda kale ay gacanta ku hayaan kooxda muqaawamada maamulka yuhuudda ayaa wuxuu dhankiisa xaqiijiyay in la soo dayay saddexda maxaabiis laguna wareejiyay hay-ada saliibka gaduudan shacabka falastiin iyo dhammaan muslimiinta ayaana waxay aada ugu faraxsan yihiin waxqabadka wanaagsan ee kooxda muqaawamada falastiin shacabka falastiiniyiinta ayaana waxay sheegay inaysan jirin meel loo barakacayo ilaa in la aadayo magaalada alqudus mooyaane dhanka kale waxaa xabsiyada maamulka yuhuudda laga sii deeyey maxaabiistii ugu badneed ee muslimiinta falastiin kuwaasoo gaaraya ilaa saddex boqol lixdan iyo sagaal maxbuus sida lagu wadeeshiiyey inay iskugu jiraan kuwa ku xukunaa xabsiyada dhaadheer iyo xabsiyada daa'imka muslimiinta falastiin ayaana si aada u soo dhoweeyey walaalahoodii ka soo baxay xabsiyada dulmiga badan ee maamulka yuhuudda ay gacanta ku hayaan iyagoona u soo dhoweeyey si farxad iyo reenreen ay ku jirto muuqaalada qaar ee lagu baahiyey mareegaha internetka ayaana waxay muujinayaan dadka falastiiniyiinta oo mucaanaqeynaya walaalahoodii ka soo baxay xabsiyada dulmiga badan ee sahaynada ugu dambeyntii allah fadligii waxaa hadda adbaacad lagu lisay noqday hanjabaadii uu taraam hawadu marinayay shacabka ku dhaqan marinka khaza ee ha inuu khaza oo idil ka dhigaya jaxiimo lalaysa waxaana maanta guud ahaan marinka khaza ka jira jawi farxadeed waad u ballaaran shacabka ayaana u dabaaldegaya soo diinta maxaabiista muslimiinta tani ayaa waxay sidoo kale tahay fariin cad oo loo dirayo trump maadaama uu maalmihii lasoo dhaafay sheegayeen dadka reer khazo u barakicinayo waddamada kale ee carbeed isagoona sheegay in khazo la wareegi doonto dowladdiisa